asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba maanta oo kale haadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaay ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay labaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka labadakunshaniyolabaatanka barnaamijka ganacsiga toddobaad walba qodob ayaan diiradda ku saarnaa toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa qiimaha la kala siisto shidaalka suuqyada magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle waxaa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid qiimaha shidaalka taasoo farxad u ah gaadiidleyda gaar ahaan darawalada kaxeeya bajaajta oo inta badan laga isticmaalo magaaladan ganacsatada shidaalka ee jowhar ayaa sheegay in sababta isbeddelkan ay tahay in suuqooda uu ku xiran yahay magaalada muqdisho haddii shidaalka muqdisho uu hoos u dhaco ay saameyn ku yeelanayso ganacsatada shidaalka ayaa sheegay in hoos u dhacan ay ku helayaan macaamiil badan islamarkaana uu kor u kacayo iibka shidaalka halka darawalada kaxeeya bajaajta ay sheegeen in ay tani u tahay fursad ay ku kordhinayaan dakhligooda maadaama uu hoos u dhacay qiimaha shidaalka waxaa barnaamijkagala qaybgalaya qaar ka mid ah ganacsatada iibiya shidaalka iyo darawalada kaxeeya bajaajta asalaamu calaykum magacayga ugu waraan magacayga waa cali maxamed cali oo ka shaqeeyo batroolka liter iyo dollar waaye marka oo laga shuwaayo gacanta had iyo jeerna waxaa rakiis ah waxay ku xiran tahay aana kaco aana hoosna u dhaco waa literka marka hadda qiimaha oo literka maraayo waa bonty eight mar waxaa jirto oo tagaayo hal dhibic hal hal dhibic labo marka wax walba waxay ku xiran yihiin sida anaga xogta a u helno iyo badeecada sida ay noogu timaado iyo wax walba markaas aa qiimeynayna intaasaynu ku xiran yihiin hadda xaalkan hadda waqtiyadan aan joogno hoos u dhacayaa jiro sababtoo ah basiinka wuxuu marayaa hadda literka bonty eight marka marmar qaar oo tagayaa jiro waqtiyada roobeedka oo kale oo dhiiqa ay noqoto magaalada oo kale waxaa sare u kacayo basiinkii oo wuxuu tagayaa hal dhibic hal hal dhibic labo marka mideeda kale waxyaabaha dadka badana ay adeegsadaan hirshabelle gaar ahaan magaalada jowar wayaa waxaa ka mid bajaajka sidoo kale gawaarida aaday ugu yaryihiin shabeellaha dhexe marka waxaan leenahay sidaasoo u socdaa badeecada ganacsi ha waa bajaajleyda had iyo jeer waxaa iibsada oo u badan waa bajaajleyda marka inkastoo ay ku yaryihiin gawaarida inta marka sidaas waay ganacsigeena sidaasun u socdaa oo shidaalka marka intaas iyo intaas waa waxaa jiro qolo kale oo adi oo gacan ku shubto basiinka oo meelo kale ka shubaan marka hadduu aaladahan hadday usoo badanayaan sida saacadahan motoorkan hadduu aad u kacooyaa oo sababtoo ah gobollada hadduu aad ugu sii saaqayaa marka hadda ugu yaraan joor adi haddii dhoo ugu yaraan waxaa ka furan adi siddeed ilaa iyo sagaal oo batrool ah marka waqtiyadii hore ada labada kun iyo waxay ku xiran tahay had iyo jeer qofka oo wax gadanayo ku xiran tahay mar walba sababtoo ah qofka waxa rabo ayaa laga gadaa soomaaan tusaale ahaan qof waa kugu imaanaa hal dool iishub oo ku dhahaa marna waxuu ku dhahaa hal liter iishub dad qaar waxaa jiraan nus liter iishub ay ku dhahaan nus doolar iishub qof saddex dool iishub oo ku dhahaa markanba had iyo jeer waxay ku xiran tahay qofka wax laga gadaayo marka waa kaasaa sidaas waana qaabka ay badanaa u adeegsadaan bajaajleyda gawaaridane marmar qaar waxyaabaha ee ugu yar ee ayaga ku shubtaan waxawaaye sababtoo ayaga salbatooyadooda weyn oo way ka weyn tahay moto kii bajaajka marka gawaarida waa sababtaas waaye waxay ugu shubtaan mar walba labaatan ilaa iyo soddon ilaa iyo lixdan ilaa salbatooyadooda aaday u weyn tahay waxay qaadaa toddobaatan ilaa siddeetan marka sidaas waaye xogteena marka idinka suuqa goormuu idin fiican yahay markii hoos u dhac uu jiro mase sar u kac waa waa dareemi kartaa soomaan markuu oo kor u kaco suuqa waa wada jecelnaa soomaan sababtaas waaye ee, waqtiyada oo hoos u dhaca waxaa ka mid eh waqtiyada oo roo oo kii oo qo- dhulka qalalan yahay oo qorxeedka ah oo ileen wadooyinkii dhanaa wada furan laakiin hadduu mar roob da'o basiinkii aad u qaalayaa marka waa kaasaa sababtaas waane sababta oo mar walba u kaco basiinka qiimaha oo hadda maraya shidaalka waqtiyadan hadda la joogo waa bonty eight sababtoo ah aad uu hadda shidaalka rakiis u yahay ee, Eh, waana sababta uu hadda macaamiil badan ah u arkayno marka eh, sida oo qiimaha oo lagu kala gado waxaa ka mid ah tusaale ahaan nus liiter nus dollar sababtoo ah way kala eh, way kala badan yihiin basiin ahaan iyo liter ahaanne way kala badan yihiin sababtoo ah mar walba oo literka hoos u dhaco doolarka ayaa badanayo basiin ahaan oo mar walba oo oo basiinka hoos u dhaco literka lacag lacag ahaan way yaraanaysaa oo intii qiimihii aad dalbad bisa kugu shubmayso marka laakiin dollar aa shubato had iyo jeer dollarka ayaa badanaya waana sababaha sababaha oo macaamiil badan hadda u helayno marka badanaa dadka eh, waxyaabahay adeegsadaan waxaa ka mid ah eh, sida hal dollar oo kale qofaa ku dhahayo Eh, qof wuxuu ku dhahayaa hal liter hadda hal liter iyo hal dollar ay kaliyiin hal liter waxaa waaye bonty eight hal dollarna waxaa waaye hal dollarkiisa waabo marka eh, gawaaridoo kale ayagana waxay ku shubtaan toban liter toban dollar marka had iyo jeer waxay ku xirantahay aan dhihi karnaa qofka wax dalbanayo oo naga dalbanayo marka waana sababahaas sababaha oo badeecada aan u gadano aana u iib aa u- aa u kala iibino marka dad dadka waxaan leenahay kusoo dhawaada alaamin sababtoo ah alaamin waa meel aa laisku hubo aa lacagtaa xitaa dib u raacan karto maalinta idinkugu wanaagsan maalintee ba oo suuqa aa ka macsan wallaahi waxaa dhihi karaa adi maalinta sabtida sababtoo ah sabti waa maalin ma- waa maalmaha ah anaga sida aan u nahay ku muslim waa maalmaha anaga ah ciidda kadib ka soo laabanay sida anaga gaalada weekend day leeyihiin oo waxay dhahaan eh, sabtida iyo axad oo kale anaga marka waxaan leenahay waa khamiis iyo jimco waa maalmihiina ciidda marka sabtida waa maalinta koowaad ee suuqa laisku wada bar- oo la wada furo oo badeecada aad u maato sababtoo ah waxaa soo gala kii tuula jiray iyo kii magaalada joogay waa maalmihii wada macaashayeen ee ha- oo wax dhan la wada gadanayo marka waa sababtaas sababta ay maalinmaha kale ugu duwan tahay ee waa maalin gaar ah oo muhiim ah sabtida oo- marka waa kaasa adii shaqadan shaqsiyan cali goormay bilaawday wallahi aan ugu yaraan shaq- eh, shaqadan waxaa bilaabay eh, 2024kii oo labada kun labaatan iyo afartii aa bilaabay Eh, bisha juun lixdeedii aa bilaabay Waa shaqadan marka waqtiyadaasaa bilaabay maxaa kugu dhiirigeliyay wallaahi waxaa igu dhiirigeliyey inaan la shaqaysto sababtoo ah qof oo wax qabsan ilan adduunyaha hor u leenahay inaan wax qabsanaa jecelnahay dhallinyaraa nahay maadaama aa maanta dalkii aan ka waynay sida aan rabnay khasab waxaan ugu noqotay marka inaa oo anaga iskigiina u shaqaysano aan wax eh, wax qabsano sababtaasaan ugu kaliftay tartan ma jiraa oo ka dhexeeya eh, dadka ganacsigan ku dhex jira wallahi way jiraa dad badan oo iskhilaafo sababtoo ah basiinka markuu hoos u dhaco qaar baa ah, ayagana waxay dhahaan aniga maka dhigaya qaar markuu oo sare u kaco basiinka qaar baa hoos soo dhigaya sababtoo ah waxay rabaan macaamiisha wax laisku dagaalowo waaba macaamiisha soo soomaan marka had iyo jeer macaamiishaasaa muhiim ah Had- haddii macaamiilkaa dhunto shaqadaada waxay tahay ma lahan marka mar walba macaamiishaa muhiim eh waana sababta oo mar walba badeecada loo kala dhimo marna kor u kacdo waa gartay cali Eh, sidee marka ula jaan qaadaan isbedelada ku yimaada qiimaha eh, shidaalka wallaahi sidoo suuqa uu yahay oy ku xiran tahay haddiiba mar oo qof haysto macaamiil dadka shidaalka inay soo doonta si ay ula macaamishaan wallaahi ho- waxaa ula macaamilnaa weji furnaan iyo iyo waxaa ula macaamilnaa qaab soo jiidasho leh intaasaan dhihi karaa sababtoo ah haddaadan oo ganacsiga aa iscamburiso oo qof walba d- ee, aa weji kale la dhaqanto sababtoo ah waxaa ku burburaya ganacsigaada marka had iyo jeer waxaan leeyahay ganacsi qofkii wado oo ganacsi inuu u koro jecel waxaa keliya ee dadka ee, mar walba ee, kaaga heli karaan waxaa ka mid ah furfurnaantaada iyo qaabka aa ula dhaqantid dadka teknolojiyadan eh, dabcan gadaal dambe eh, eh, ay timid soomaaliya maxay kaga duwan tahay badan ay aga duwan tahay saaxawow sababtoo ah Ee, ajabiyada kii hadda ee, basiinka shubitaanka markii hadda la shubaayo iyo markii uu uu gacantan oo aaladan oo hadda soo baxday la shubaayo waa laba nuuc bay kala yihiin sababtoo ah midaasi adagaa shubanaayo basiinkaas wasakh inuu wataa laga yaabaa kan laakiin waa wax nadiifsan oo diyaarsan midda kale ee dadka ay ugu bogeen waxaa ka mid ah inay ciyoobana helaan basiinkooda deg deg ugu yaraan labaatan oo litraa rabtaa waxaan dhammaynin shan daqiiqo saddex daqiiqo aa lagu shubaa waraagka sii bixisaa lacagtaa tuurinay laakiin middii hore waxay ahayd rafaad caagii soo qabo oo basiinkii ku shub dublad raadi ee shabaq u dhig waxyaabo badan oo aad u dhi- oo tiro badanay aayeen marka waxyaaba looguma oo oo ugu fiican oo hadda aa dhihi karno waa ugu gudubnay waxaa ka mid ah waxaa ka mid eh, aaladahan oo hadda soo baxay marka waana sababtaas sababta ay ugu fiican tahay sababtoo ah teknolojiyadii caalamka ayaa aada u sii kacaysa bara- ama maalmahan marka waana sababtaasi waxaan leenahay marka sababahaasaa ka mid ah sababaha ugu fiican ee hadda loogu gudbay dhibaatadaas
hadda shidaalka wallaahi qiimihiis hadda aad iyo aad u dhacsan yahay marmaroo iska kacaa laakiin hadda waxaa waa qiimaha ugu fiican anaga hadda ku qaadan karno oo hadda taagan yahay alaaminna waa meesha keliya hadduu qaali yahay hadduu raqiis yahayba oo wax fiican kaa gadayso hadda imis aday siddeetan iyo shan siddeetan iyo shan sinti marna hal doolaroo iska tagaa marna bonti eight asxaab jowhara joognaa oo haddana xaaladeeda ilaah iska ogyahay moota xaaladeeda ilaah ku ogyahay yaa ani wallaahi maalintii waa waxaa ku shubaa waa ku shaqayn haddaa dhaa shan liitar mar lix liitar taas ugu kala shubaa oo maalintii adiga maalinay bare iska hayni maalin xaawa marka maraa safaro kale aad irto waa iska buuxsan iyo toban liitar marba si waa tobanka liitar oo kale markaa ku shubnays meeqa waay tobanka liitar oo kale markaa ku shubanaysid adiga sideed dhibic sideed doolar wax saas camal ay kuu keeni haa liitarka point eight markuu yahoo kale sideed doolar wax saas camal ay kuu keeni waa qiimaheeda marka waa iska raqiis laakiin waxaa markuu kacsan yahoo kale waa buuxsan haddaad aad toban iyo dhowr aa madax kala bixi toban iyo labadoo sii sheegaya arkay oo sintiyaal lagu sii raacina Adi meelaha badanaa aad waxaa juur markaa laga reebo adi elaboor oo kale waa tagaa ee caloraabi oo kale waa tagaa qalimo oo kale waxaa waaday meelahan mahadaay iyo meelahaasna waa garaacaa saas waa marka bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam Een, waxaan ahay nin ajibley ah oo ajibka shaqeeyo Ee, baryahan bishaan dhexdeeda waxaa dhacay een, hoos u dhac aad u weyn oo dhanka shidaalka ah Een, haddii aa ka faaloodo qiimihii hor la geday jiray wuxuu ahaa een, labaatan iyo siddeed liitarkii haddana wuxuu marayaa labaatan iyo shan Een, hoos u dhac aad u weyn ah maxaa la dhahaa, ku imaaday Een, waxaana meeshaas ku faa'iidaayo waxaa waaye shacabka bulshada ku dhaqan ee degmada jowhar Een, aa, liitarkii hore waxaa la gedi jiray labaatan iyo shan hadda waxaa la gadaa een, hore waxaa la gedi jiray labaatan iyo siddeed hadda waxaa la gadaa ee, labaatan iyo shan labada liitar waxaa la gedi jiray ee, konton marka waxaa dareemaya meesha inuu hoos u dhac aad iyo aad u weyn oo ku imaaday dhanka ajibka ama shidaalka shan liitar waxay ahaan jirtay mar wakhtigii hore afar doolar iyo bar haddana afar doolar iyo maraysaa tobanka liitarna wuxuu ahaa sagaal doolar iyo bar haddana waa siddeed doolar marka farqi aad iyo aad u weynaa meesha aa u dhexeeyo Een, waxaana meesha ku faa'iidaya waxaa waaye bulshaweynta ku dhaqan jowar gaar ahaan ku- dadka wada bajaajleyda aa si fiican u faa'iidaayo maadaama uu shidaalka uu hadda hoos u dhac aad iyo aad u weyn ku imaaday maxaa keenay kula tahay
wallaahi waxaa waaye muqdisho markuu qaali ka yahay jawaarna qaaliyuu ka noqonaa hadduu muqdisho raqiis ka yahayna jawaar raqiisuu ka noqonaa marka farqi keeno haa saasaa keenaysa sabtida suuqa aad iyo aad uu mashquul u yahay Een, mana la nasanaayo marka ajibka la joogo Een, mootaaleydii oo baadiyaha jireen iyo gawaaridii dhanaa soo xaroonayaan marka meesha waxaa laga dareemaa dhaqdhaqaaq aad u weyn laga dareemaa marka waxaa waaye waxaa ku dhiirigelinayaa dadka bulshaweynta ama dadka walaan darabaliinta ah inay mar walba ay la shaqeeyaan dadka ajibleyda ah maxaad sheegtay inay farxad u tahay bajaajleyada iyo sidoo kale ee, gaadiidleyda kale idinka xaggiina ka waran farxad may idin tahay inuu hoos u dhaco shidaalka wallaahi hadduu oo maxaa la lahaa muqdisho raqiis ka yahay oo shidaalka ajibkana uu raqiisku ugu imaanayo waxaa waaye labadeynaba waa faa'iideynaa dhankaanna maxaa la lahaa shacabkana way faa'iidayaan annagana waa faa'iideynaa waxaa waaye xilliyada roobka oo kale shidaalka aad u kacaa sababtoo ah waddada gaariga uu soo mari lahaa aa, dhiiqa noqonayso gaariga ma soo bixi karo marka waxaa imaanayo inuu shidaalkii kor uu kaco kor u kacana waxa keenayo waxaa waaye haddii waddada nadiif tahay shidaalka imaanaya narkiisuu ka imaanaa haddii ay waddadii ay rafaad tahayna shidaalka waxaa waaye qaaliguu kugu imaanaa marka farqiga oo u dhexeeya qaalinimada iyo rakiiska saas waaye markii oo la joogo dhanka shidaalka oo ishaeg rooba duudo-o shidaalka qaaliguu noqonaa markuu roob da-aynin ee haddoo kale xiliyada- xiliyadan waa rakiis qorceeda lagu jiraa marka waddadana way furan tahay nadiif waaye hadda shidaalka rakiis aad iyo aad uu rakiis u yahay
guud ahaan intaasaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan diiradda aan ku saaraynay qiimaha lagala siisto shidaalka suuqyada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe intaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.